بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد وهو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري التنوري عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبيه وعبد الله بن دينار واي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر waxau yidhi أول يوم maalinkii ugu horeeyo shahidtuhu aan xaadiro oo aan yacnii qitaal ama dagaal aan la baashiro yowma alkhandaqi maalintii khandaq ayay ahayd sanadkii shanaad marka ama sanadkii afaraad khilaafka ku jira waa soo sheegnay casharka horaan kaga soo hadalnay weliba imaamu albukhaari isaga inuu qabo sanadii afaraad inay ahayd laakiin jumhuuru ahlilmaqaazi ama ahli siyar iyo culimmadu inay u badan yihiin sanadkii shanaad inay dhacday xadiidku marka fiihi dikru gaswati alkhandaq ayaa ku jirto gaswat lkhandaq baa lagu xusay lagu sheegay marka dagaalkii ugu horreeyey ibnu cumar uu la baashiray ee uu dagaal galay wuxuu ahaa khandaqa ama yowm alaxzaab labadaba waa labadaa magacba waa leeyahay waxaana ku dhex jirnay kitaabu almaqaazi min saxiixi albukhaari waxaana ku jirnay baabu gaswati alkhandaq baabkii ku saabsanaa qال xdثnي إbrahيم بن موسى whuوa إbrahيم بن موسى الملqب بصغير qال أخبرnaa هiشhاaم meeشhaan iبن xaجaر wuxuu yihi ayb هiشhاaمkan marka waxaa weeyaan هiشhاaم بن cabdاللaahi الdstوائي ayb weyaan qاal عن mcmr هو mcmر بن rاشhد أbو cروة الbصري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر طيب قال دخلت على حفصة حفصة soo galay buu yihi ibn cمر baa dhahayo ونaswaatuhaa yaعni tinteeda n tinteeda u daban tandifu ay dhibcayso yani ay markaa biyo iyo waxay ka dhibcayaan ay ka daadanayaan naswaatuhaa bifatxi اnnuuni bifatxi اnnuuni wa iskaani الsiin sidaa waa la dabdiyey waxaa kaloo la dabdiyey bifatxi اnnuuni wاlmuhmalati siinka muhmalada nasawaatuhaa saana waa la dabdiyey wa nasawaatuhaa ayb hishaamka xadiidka kor uga jiran hishaam ibnu yuusuf aلsancaani ayb hishaam ibn abi cabdillahi dastuwaa wanaswaatuhaa iyadoo yacni tinteeda u dabanna tandifu ay dhibcayso khaaabi marka waxau yihi sidaana riwaayada ku dhacday wanaswaatuhaa walaysa bishayin wainamaa huwa nawsaatuhaa nawsaatuhaa bilwaw ay dawaa'ibuhaa wamacnaa tandifu ay taqduru kaannaha qad iqtasalat inay soo qubaysataad moodeysaa wاlnawsaatu jamcu nawsatin wاlmuraadu ana dawaa'ibahaa kaanat tanuusu asalka yani luqada waxay tahay tinteeda daban yaa yacni way dhaqdhaqaaqaysay ayb wakulu shayin taxaraka faqad naasa wax allaala wixii dhaqdhaqaaqo waxaa la yidhahdaa faqad naasa ayb wاlnawsu liiraaq waminhu qowl اlmarأaةi fi xadiiثi umi zarcin anaasa min xulyin udunaya saasaa ku jirtay xadiidkaa marka umu zarci waa imaan doonaa gadaal ku imaan doonaa nawsaad baa marka ayaa saxsan buu leeyahay laakiin riwaayada waa naswaatuhaa bay ku timid ayb fakaأnahu calى اlqalbi in la dabagediyana waa dhici kartaa waxaa dhahay ibnu tin qultu waxau ku yidhi buu yidhi qad kaana min amri اnnaasi dadka sha'nigooda waxaa ah maa tarayna waxaan aad arkayso ayuu noqday dadka sha'nigooda ibnu cumar ibnu cumar baa dhahay falam yujcal lii aniga la la iima yeelin min alamri arrinka xaggiisa shay-un waxba yani arrinkiina waxba la iigama siinin arrinka marka adda madaxtinimo waxaa kama wadeen wuxuu ka wadaa yacni marka talada iyo shoorka habka wax loo wadaayo iyo sida lagu tashanaayo iyo ragga marka talada loogu yeerayna oo wax laga siiyey talada inay yacni tala bixiyaanna aniga kuma jiri buu leeyahay fa qaalat waxa ay tidhi ilxaq orado haleela u tag dadku meeshay ku tashanayaan fa innahum yantadiruunaka way ku sugayaan wa akhshaa waxaan ka baqayaa an yakuuna fi ixtibaasika xabaasnaanta aada xabisan tahay ama ka joogitaanka aad ka joogtid canhum iyaga xaggooda aad ka xabisan tahay furqatun ayb inuu furqa inay ka xasisho yaan ka baqayaa wa akhshaa waxaan ka cabsanayaa an yakuuna furqatun furqa inay ahaato fi ixtibaasika canhum ka xabisnaanta aad ka xabisan tahay dadkaa yacnii taladaada casa ama walacalla in laysugu yimaado marka taladaada meesha inay ka maqnaata ma aha ayb falam tadachu ma aynan ka tegin xafsa ibnu cumar xataa dahaba ilaa uu warkeedii yeelay oo uu tegey markaa ayb maan maunan ka tegin ilaa marka uu yeelay warkeedii oo markaa uu tegey ayb meesha marka waxaa laga qaadanayaa buu leeya ibnu xajar dadka muslimiinta ay ama ku heshiinayaan ama talo wanaagsan loogu go-aaminaayo loogu guddoominaayo qofka ahlu ra'yiga ah inuusan ka maqnaanin si maslaxadaas ummadda caamka ummaddu ay helayso markaa yacnii ay u helaan ay uga qayb qaato ajarna marka sida uu uga helo ibnu cumarna waxa uu u tegaayey xafsana ay ugu dhiirigelinaysay sidaas waa falamaa tafaraqa annaasu dadkii markay kala tageen oo ay ka kala ta can ilmubaayacati waalijtimaac baycadii iyo heshiiskii iyo wixii dadku markay inta qaateen ay kala tageen ay kala baxeen dadkii khataba mucaawiyatu mucaawiya qudbeeyey qaala waxa uu yidhi man kaana yuriidu qofka raba an yatakallama inuu hadlo fii hada alamri arrintan oo maamulka ah inuu ka hadlo qofkii rabo falyudlic lanaa hana tuso qarnahu geeskiisa yacnii madaxa bal kor ha usoo taagan wey arrintan ninka inuu ka hadla ay tahay oo ehelkeeda ah bal madaxa kor ha usoo qaada aan aragne wuxuu ka wadaa marka mucaawiye isagu wuxuu qabay baa la yidhi ama shuraaxduba ay tilmaamayaan kitaabka isagu wuxuu qabay maamulka iyo madaxtinimada sida loo kala mudan yahay inay tahay ninba ninka uu ka karti badan yahay ka siyaaso badan yahay uu ka awood badan yahay inuu ka mudan yahay ibnu cumarna ra'yi kaleu qaboo ninba ninkuu ka fadli badan yahay inuu ka mudan yahay ayuu qabay ayb markaa mucaawiya wuxuu leeyahay aniga nin iga tadbiir iyo maamul badan ma lehe bal ninka iga tadbiir badano iga maamul badan ha soo baxo fala naxnu annagaa axaqu bihi uga xaqnimo badan minhu isaga wa min abiihi iyo aabbihiis waxaa layihi xasan iyo xuseen buu u sarbeebayaaayb saasayna u badan tahay xasan iyo xuseen ayuu uga sarbeeye u sarbeynaya anaa anigaa idinka mudan aabbihiinna anaa ka mudan buu leeyahy soo uga mudan yahay marka aabbihiis xagga fadliga maaha inuu ka hadlaayo leanna mucaawiye kuma haysanin cali inuu ka fadli badan yahay wuu ogaa laakiin waxaa markaa yacnii uu is leeyahay waxay tahay yacnii maamulka iyo kartida iyo waxyaabahaasna fala naxnu axaqu bihi minhu wa min abiihi qaala xabiib ibnu maslama xabiib ibnu maslama markaa saxaabi da-yar ahaa ayaa wuxuu yidhi fahallaa ajabtahu ibnu cumar umaad u jawaabtid ayb qaala cabdullaahi cabdullaahi ibnu cumar waxa uu yidhi faxalaltu waxaan furtay oon furay xubwatii maradii jilibka iigu xirnayd baan furay wahamamtu waxaan hamiyey an isidhi an aquula inaan dhaho axaqu bi hada alamri arrinkan iyo maamulkan ku xaqnimada badan ninka adiga kaaga xaqnimo badan man weeyaan axad qaatalaka adiga kula dagaalamay wa abaaka aabbahaa la dagaalamay oo abu sufyaan ah calal islaami islaamka dartii kula dagaalamay saasaan damco inaan dhahu leeyahay haddee marka aabbihii mucaawiye iyo aabbihiis dagaalka uu kula dagaalamay yaa waayo marka muxuu kula dagaalka lagula dagaalamay waa keena waa beder iyo yacni waa uxud iyo khandaq iyo goobahaas maxalu shaahidka bukhaari oo xadiidkan gaswat lkhandaq oo usoo geliyeyna meeshaan waa maxalu shaahidka man qaatala abaaka man qaatalaka wa abaaka abu sufyaan goobihii lagula dagaalamay maxaa ka mid ana khandaqaa ka mida sooma haswatulaxsaab baa ka mida innagana hadda taasaan ka hadlayna meeshaan waa marka tarjamada iyo munaasabada xadiidka iyo baabka ka dhexayso ayb axaqu bi hada alamri arrinkanka ku xaqnimo badan ninka adiga kaaga xaqnimo badan man weeyaan axad qaatalaka adiga kula dagaalamay wa abaaka aabbaha la dagaalamay cala alislaami liajli lislaami islaamka dartiis tacliiliye waa calaama macnuhu fakhashiitu waxaan ka baqay an aquula inaan marka hadalkaas baan is-iri buu yidhi inaan dhaho welina ma dhihin fakhashiitu waxaan ka baqay an aquula inaan idhaahdo kelimatan kelmad tufariqu kelmaddaasoo kala geynayso bayna aljamiici dadkan kulansan hadda oo yacnii isku yimid kelmad kala geyso inaan idhaahdaan ka cabsaday buu yidhi wa tasfiku dama dhiiggana daadinayso hal kelmad oo dhiig ku daato yaan ka baqayo iman wayuxmalu canii anna layga qaado layga xambaaro gayru daalika macnahaas man wixii aan rabay meelaan ahayn waxaan ahayn la igaga xambaarto fadakartu waxaan xusuustay maa acadda allaahu ilaahay wuxuu diyaariyey fi ljinaani ilaahay wuxuu jannada ku diyaariyey ayaan xusuustay oo qofka sabro waxa uu helayo qaala xabiibun xabiib waxa uu yidhi xufidta waa lagu ilaaliyey niyahow wa cusimta waana lagu dhowray maalintaa kelimad aada sheegto dhibaato kiciso sidaana kaaga fiicnayd buu yidhi waxay ku tusay marka ibnu cumar caqliyadiisa iyo sida yacnii uu umuuraha ma-aalkooda iyo meesha ay ku dambaynayso sida u eegayo u fiirinayo waxaa kale ku tusaysaa dadka cuqalada ama bani aadamka ilaaha caqliga uu siiye caqliga faa-iidadiisu waxay tahay qofka inuunan degdegin waxa uu dhahaayo meel uu saaro dabaleedna ma-aalka arrimahaas iyo meelaha ay ku dambaynayso dhib inay keenayso inay dheef keenayso inuu kala garan karo wixii marka hadday dheef keenayaanna inuu dhaho haddaynan keenaynin inuu iska joogo waxaa kaloo laga garanaya xadiidka ama ku suganba qofka kelmad uu yidhaahdo inay dhici karto dhiig inuu ku daato hal kelmad oo qof dhaho in dhiig ku daato inay dhici karto waa inuu marka iska ilaaliyo qofka kelmad dhiig ku daadanaayo inuunan la imaanin uunan dhihin ayb oo waxyaabahaas marka masaalixdooda iyo waxyaabaha inuu fiiriyo ayb qaala maxmuudun can cabdirazaaq wa nawsaatuhaa waa midii khataabi uu dhahayay sida saxdaa sidaas weeyaan tuu dhahayay ayb ayb marka macaanidaasa marka xadiidka ku jirta maxalu shaahidkiisana meeshaas weeyaan ayb qaala xadaanaa abu nucaym iyo safarka qiimaha uu leeyahay kelmad macnaha ad dhihi karto adiga oo badanaa kelmaduhu qofka tashafi buu ka raadiyaa waxaa laga yaabaa nin haddii kelmad dheh la yidhaha kelmad uu yidhaahdo ciil fara badan inuu uga degaayo hadalkaas uu hadlay dartiis haddii hadalka lagu celiyana inuu cabursanayaa laga yaabaa oo maanta dhan uu leeyahay yacnii cuqdad ay hayso oo haddaad kelmaddaas dhihi lahayd waa aarsa lahayd iyo inuu isleeyahay hadalka marka yacnii qofkii marka taasi sabar ka qaato ibnu cumar sida uu yidhi waa iska dhaafay buu yidhi waxaanan ku ajartirsaday ilaahay agtiisa waxa yaallo xaggaas waxa yaallaa fiican marka qala xadaanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa sufyaan can abi isxaaqa huwa abu isxaaq asabiici camr bn cabdillahi alhamdani can sulaymaana bni suradin qaala qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalama yowma alaxzaab nabiga maalintii axzaab ayaa waxa uu yidhi naqzuuhum waa ku duulaynaa walaa yaqzuunanaa lagu soo duuli maayaan iyaga annagaa ku duulayna hadda kadib iyaga laguma soo duulayaan sidii rasuulku u yidhi bayna u dhacday axsaab markay ka laabteen sanadkii ku xigay nebigaaba cumro aaday sanadkii lixaad xudaybiye kadib hudnaa dhacday iyo heshiis kadibna markaa fatxu makaa dhacay sanadkii sideedaad oo nebigu sal l slam makuu furtay quraysh dambe maba soo duulinba bacda alaxsaab ayb tanna marka waxaa weyaan calam min aclaami nubuwa oo nebigu sidii uu u yidhi bay u dhacday ay noqotay qaala xadaanaa cabdullahi bnu muxamed huwa almusnadiyu aljucfiyu qala xadaanaa yaxya bnu aadam huwa saaxibu kitaabi اlkharaaj weeyaan qala xadaanaa israa'iilu qala samictu abaa isxaaqa wa abu isxaaq اsabici yqulu samictu sulaymana bna suradin yaquulu samictu الnabiya salى اllahu alayh wali wasalam yaquul nebigaan maqlay oo dhahayo xiina ajla alaxzaabu canhu xiina markii ajlaa ay ka fuqeen ay ka tageen alaxzaabu isbahaysatadii canhu xaggiisa markay ka fuqeen ay ka tageen alaana hadda naqsuuhum annagaa ku duulayno walaa yaqsuunanaa ayaga nagu soo duuli maayaan naxnu annaga nasiiru ilayhim xaggoodaan u soconaynaa annagaa aadayna iyagana soo aadi maayaan ayb xadiidkana marka dee khandaq ama axzaab ayuu ku saabsan yahay tarjamadii xadiidkana waa ismudaabaqaynayaan ibnu xajar wuxuu yidhi wafiihi calamun min aclaami الnubuwa fainahu sala اllahu alayh ali wasalam اctamara fi اsanati اlmuqbilati fasadathu qurayshun can اlbeyti wawaqacat اlhudnatu baynahum ilaa an naqaduuha fakana dalika sababa fatxi maka fawaqaca اlamru kama qaala salى اllahu alayhi waalihi wasalam ayb qala xadaana اlmakiy bnu ibrahim huwa abu sakn qala xadaana isxaaqu isxaaq bnu mansuur qala xadaana rawxun huwa bnu cubaadah qala xadaana hishaam can muxamadin moxamed bnu siriin hishaamkan marka ayb sida muctamadka marka waxaa weeyaan hishaam bnu xasaan alqurduusi ayb ibnu xajar marka istidraag buu sameeyey meesha wuxuu leeyahay meesha xadaanaa isxaaq feeri huwa bnu mansuur wahishaamu kuntu dakartu fi ljihaadi kitaabu ljihaad waxaan ku sheegay buu yidhi annahu dastuwaa'iy hishaam ibn abi cabdillaahi dastuwaa'i inuu yahay laakin jazama almiziyu fi اlaطraaf mizi wuxuu jasmiyey fi اlaطraaf yani tuxfat lashraaf anahu ibnu xasaan inuu yahay hishaam ibnu xasaan alqurduusi inuu yahay uma wajadtuhu waxaan helay buu yihi musaraxan bihi isagoo la caddeeyeyba fii ciddati turuqin lagu caddeeyey fahada huwa almuctamadu sida muctamadkaa waa sidaas wa ama tadciifu اlasiliyi lilxadiidi bihi falaysa bimuctamadin kamaa sauwadixuhu fi tafsiir meeshaan marka waxay ka mid tahay meelaha taraajucaadka ibnu xajar kitaabka dhexdiisa ayuu meelo taraajucaad ka sameeyey yani meeshaan hadda kitaabuuljihaad markaan joognay dastuwaa'i buu noogu sheegay hadda wuxuu leeyahay waxaa ii caddaatay hishaam ibnu xasaan alqurduusi inuu yahay yaa ii caddaatay bacdulmucaasiriin baa risaalo yar bay jamciyeen waxyaabaha sidaan oo kalea bay meel ku ururiyeen waxyaabihii ibnu xajar uu ka laabtay isla fatxiga dhexdiisa can yaxyaa can abi salama can jaabir bn cabd illaahi ana cumara bna alkhaaab radia allahu canhu can muxamadi huwa bnu siriin can cabidata wahuwa cabiidat bnu camrin salamaniy can caliyin radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam anahu qaala ywma alkhandaq maalintii khandaq waxa uu yidhi malaa allahu calayhim buyuutahum ilaahay korkooda ha buuxiyo malaa allahu allaha buuxiyo calayhim dushooda buyuutahum guryahooda iyo wa qubuurahum iyo qubuurtoodaba naaran dab allah ka buuxiyo kamaa shaqaluunaa say nooga mashquuliyeen ama kamaa shaqaluunaa yacni sida ay noo mashquuliyeen darteed kaafku marka waa noqdaa tacliil mararka qaar ayb xaraf oo asagu tashbiihu asal ku yahay laakiin macaani kalena wuu qaataa macaanidaana waxaa ka mid ah altacliil cilayn inuu faa'iideeyo ayb wdkuruuhu kamaa hadaakum oo kalaa ka mida wadkuruuhu ilaahay xusa kamaa hadaakum liajli hidaayatihi hidaayatihi iyaakum hanuunka uu idin hanuuniye idinka dartiis ay ka dhigan tahay tana sidoo kale kamaa shaqaluunaa lishuqlihim yani shuqlintooda annaga ayna shuqliyeen can salaati lwustaa ay naga shuqliyeen darteed allah u cadaabo xataa qaabat ishamsu ilaa ay qoraxdii dhacdayba aanan tukanin casirkii xadiidkan markaa kitaab almawaaqiid uu nagu soo maray maxalushaahidka hadda annahu qaala yowma alkhandaq weeyaan maalintaa inuu sahaye faa'iido kaloo fiqigana waa laga qaadanaya waxay tahay khandaq markii la joogay nebigu salaatulkhawf ma tukanin ayb culamada marka waxay yidhahdeen salaatulkhawfku waxay soo degtay ama ay timid bacda alkhandaq leanna dagaaladii ka dambeeyey qaswatu daati riqaac iyo kuwii kale nebigu waxaa sugnaatay inuu salaatulkhawf tukaday maadaama salaatulkhawf ayna soo degin nebigu marka sidii hore un inuu u tukaday ahayd marka way ka shuqliyeen xarbigii iyo dagaalkii iyo yuu ku yuu ku mashquulay markaasuu wuxuu arkay qoraxdii dhacday qaala xadaana almakiyu bnu ibraahim wahuwa abu sakan albalkiyu qala xadaana hishaamu can yaxya can abi salma can jaabir bni cabdillaahi ana cumar bn alkhaaab radia allahu canhu jaءa ywma alkhandaqi ayuu yimid bacdamaa garabat ishamsu qoraxdii markay dhacday jacala wuxuu gudagalay yasubu kufaara qurayshin gaaladii qurayshin oo habaaraayo caynayo wa qaala yaa rasuula allah wuxuu yihi rasuul allow maa kidtu ma aanan ku dhowaanin an usalliya inaan tukado xataa kaadat ishamsu ilaa qoraxda sigtay an taqruba inay dhacdo kaadada qaalib waxaa aan inaan la gelinin khabarkeeda marmarna in aan la geliyana waa iska timaadaa tanaa ka mid shaahidkeeda waa ka qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa sallaytuhaa ma aanan tukanin anigan fa nasalnaa maca nabiyi sal l slam nebiga maciisa waxaan degnay buxaana buxaan meesha fatawada'a lisalaati wuu u weyse qaatay watawada-naa lahaa waa u weysaysanay fasalla alcasra casirkii buu tukaday bacdamaa garabat ishamsu qoraxdii markay dhacday uma sallaa bacdaha almaqriba gadaasheed maqribkii ayuu tukaday waxaa laga qaadanaya marka salaada salaadaha inay afdal tahay sunnana tahay siday u kala horreeya in loo kala hormariyo qoraxdii markay dhacday kadib buu tukaday wuxuu ka bilaabay casirkii kadibna maqribkii buu tukaday laakiin haddii midda xaadirada ay tegayso markaas oo kale de sunnada ilaalinteeda faradkaaga ka muhiimsan tan waqtigeeda ha lagu tukado markaa ta kale hala qalleeyo uma sallaa bacdaha almaqriba ayuu tukaday macal mushaahidka jaa-a yowma alkhandaq xadiidkan mabaaxistiisa salaada iyo awqaadda iyo ku tacalluqdana waxaan kusoo marnay kitaabu salaa mawaaqiidda iyo meelaha ayb waxaa kaloon kusoo marnay baabu qowli rajuli maa sallaynaa iyadana tan marka wallahi maa sallaytuhaa qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qال أخبرنا سفyان هو بن سعيد بن مسروق الثوري عن بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول قال رsuل الlhi صلى اه علي سلم يوم الأحزاab نبga maalintii أحزاaب waxa uu yidhi man yأتيinaa yaa noola imaanayo بkhabر الqوم qoomka warkooda yaa noo keenayo faqاala الزbayr زbayr waxa uu yihi أna aniga ثuma qaala waxa uu yihi ma dana nبgu man yأتيinaa بkhabر الqوم qoomka warkooda yaa loo keenaayo faqaala zubayru ana uma qaala man ya'tiinaa bikhabari اlqowm faqaala zubayru ana uma qaala ina likulli nabiyin markaa nebigu wuxuu yidhi nebi kasta wuxuu leeyahay xawaariyan kuwo u gargaaro ansaar wa ina xawaariya zubayru aniga kan marka hiilka ii ah oo saafiga ii ah waa zubayru xadiidkan waxaan kusoo marnay kitaabu lmanaaqib zubayr manaaqibtiisa yaan ku soo marnay meeshaan marka waxaa ku jiro ibnu xajar marka wuxuu yidhi waqad istushkila dikru الzubayri fii hadihi اlqisa shalay waxaan ka soo sheekeynay xudayfatu bnu lyamaan in la diray halkana hadda waxaa noogu taala zubayr taasuu rabaa inuu xalliyo marka waqad istushkila dikru الzubayri fii hadihi اlqisa faqaala shaykhuna bnu اlmulaqin ibnulaqin kitaab bukhaari uu ku sharxo atawdiix la yidhaha buu leeyahay marar badanna waa sheegnay faqaala shaykhuna bnu lmulaqin waxau yihi iclam anahu waqaca huna ana الzubayra huwa aladii dahaba likashfi khabari bani qurayda wاlmashhuuru kamaa qaalahu shaykhuna abulfatxi اlyacmuri ibnulmulaqin baa dhahay sida mashhuurka ah sheekheennana uu yidhi abulfatxi اlyacmuri waa ibnu sayid الnaas kitaab siiro oo cuyuun اlahar la yidhaha buu leeyahay cuyuun اlaharkiina waa sii ikhtisaariya nuur اlcuyuun mid la yidhaahdo gaaban buu kas ayuu ka qoray siirada waana ninka qoray tirmidigana wuu sharxay qeyb buu ka sharxay ayb abulfatx lyacmuri ninkaaba wuxuu yidhi والمشهور كما قاله شيخنا أبوالفتح اليعمري أن الذي توجه مdk بxay ليأتيa بخبر الqوم xudayفة وhy saas كما رaوynاه من طريق بن إسحاaq وغayرihi qلت وhذا الxصر mردوd iبن xجر mr xصrigan oo xudayفo keliyaa baxay waa mردوud فإن القصة التي ذahبa لكشفهaa qiصadii uu u baxay xudayفة inuu soo ogaado zubayr inuu soo ogaado hayru اlqisati alatii dahaba xudayfatu likashfihaa laba maray kala ahayd qisada uu zubayr u baxay iyo midda uu xudayfe u baxay isma laha faqisatu zubayri kaanat likashfi khabari bani qurayda nabigu markuu axsaab ka soo noqday nimankii markay baxeen maka yacnii ka yimid waa tii uu u duulay bani qurayda ama mar mararkaa laftirkeeda ayaa khabar waxaa yimid bani qurayda waa ka baxday ballantii zubayr buu nebiga uu diray oo soo ogow buu yidhi nimanka axwaashooda zubayr marka waxa uu u baxay inuu soo ogaado waa arrin ku tacalluqo bani qurayda xudayfana wuxuu u baxay arrin quraysh iyo jamaacadii ay soo ururiso abu sufyaan oo isu keenay arrin ku tacalluqo waay labadaas dhacdana waxay wada dhaceen ghaswatulaxsaab soo ma arkaysi marka fqisaة الزubayri kaanat likashfi khabri bani qurayda hal naqdu اlcahda baynahum wa bayna اlmuslimiin wawaafaquu quraysha calى muxaarabati اlmuslimiin wa qisaةu xudayfa kaanat lama اshtada اlxisaaru calى اlmuslimiina biاlkhandq watamaala'at calayhim الطawaa'ifu uma waqaca bayna اlaxsaabi اlاkhtilaafu waxadarat kulu طaa'ifaةi min اlأkhra waarsla allahu tacaalى calayhim الriixa wاshtada اlbardu tilka اlleyla faاntadaba الnabiyu sal ا l slam man ya'tiihi bikhabari quraysh faاntadaba lahu xudayfa bacda takraarihi طalba dalika وqisatuhu fii dalika mashhuuraة lama dakla bayna qurayشhin fi اlleyli wacarafa qisatahm warajaca waqad اshtada calayhi اlbardu faqaطaahu الnabiyu sal ا l slam xataa dafi'a maaragtaa marka laba qiso inay kala tahay labada qiso laakiin waxay dhaceen hal dagaal dhexdiisa nina meel ayaa loo diray nina meel kalea loo diray marka wax ishkaala maaha labaduna qalad ma midna qalad ma aha midkoodna qalad ma aha qال xdثnي محمد qال أخبرna الفزاrي ممedkan محمد بن سلام البيkndi الفزاrيna waa مrوان بن معاaوية الفزاrي وcبdة هو بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت cبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهma يقول dعاa رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم رasuulka wxuu u yeehay wxuu habaaray xadيiث baan ka boodey qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna الlyث عن سعيid بن أbي سعيid عن أbيه هو أbو سعيid المqبري عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى اه وسلم kاna yقuل لاa إلaha إلا الlه وحdه nbigu wuxuu dhahayay laa إلaha إلا الlه وحdه أعز جuنdه ونصر cبdه وغلب الأحزاaب وحdه flaa شhayءa شhay baعdh gadaashiisa ma ahan flaa شhayءa baعdh macnaheedu waxay tahay ayb ay jamiicu اlashyaai biاlnisbati ilaa wujuudihi kalcadam ashyaada dhan marka la fiiriyo ilaahayna loo fiiriyo waxaan jirinoo kala saasga dhiganta macalushaahidka marka waqalaba alaxzaabadaas axzaabkii isbahaysatadii ilaahay waa ka adkaaday maalinkaas qaala xadaثanii muxamadu huwa bnu salaam qaala akhbarana alfazaariyu هو مروان بن معاوية الفزاري وعبدة هو بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهma يقول dعاa رsuuل اللhi صلى اه عل وسلم على الأحزاab نebiga wuxuu habaaray dadkii isbahaystay faqاala اllahuma منزل الkitاab waxa uu yihi allah kitaabka soo dejiyo سريica الxisaabi xisaabtiisu kay degdegayso اهزم الأحزاaba isbahaysatada jebi allahuma hzimhum wazalzilhum ilaahu jebi ilaahu geri yanii gilgil ayb marka culamada waxay yidhahdeen munzil alkitaab riwaayo kale waxaa mujri asaxaab wahaazim alaxzaab saddexda shay culamada waxay yihahdeen waa saddexda shay lagu guulaysto munzil alkitaab allah kitaabka soo dejiyo lanna kitaabku waa waxa guusha keenayey waay dagaalka lagu jiro waxa loogu jiro waa kitaabka inuu fulo ayb kitaabka yacnii xujada cilmiga ee kitaabka ku jirto waa ka muhiimsan tahay seefta lanna nebiga inta uma ka jooga waa jihaadi jiray jihaadkiisu seef ma ahayn laakiin wuxuu ahaa jihaad oo bilxujati walbayaan ninka markaad uga adkaato xujada iyo bayaanka oo shayga adiga aada wadato xaqnimadiisa ay bannaanka aada soo dhigto isaguna uu meelaha iyo luuqluuqyada wareegayo uusan kugu dhicin oo dadka ku qanci karta waxaa aada waddo inay xaq yihiin waa ka adkaatay markaas seeftu iyada waxaa weeyaan markaa adkaanshadeedu waa iyadana way dambaysa wa mujriya saxaab daruurta ilaahay hadda waxaa weeyaan iyadana waxaa ku noolaato jirka oo daruurta roobkay wadaa dadka marka waxay u keentaa barwaaqada iyo waxyaabahaas waa lo soo geliyaa haakada qال xdثna محمد بن مqاتل qال أخبرna عبد اللahi هو cبد اللh بن مبارك المrwزي qال أخبرna موسى بن عقبة wهو صاaحب المغازي عن سالم ونافع عن عبد اللahi وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهma ورaضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه علي وسلم نبgu kاana wuxuu ahaa إdaa qfla min الغزو duulaan markuu ka soo laabanayo aw اlxaji ama xaj aw اlcumrati ama cumro yabda-u waa bilaabayo fayukabiru ثalaaثa maraatin saddex jeer buu allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhahay uma yaquulu wuxuu dhahaya laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduun aayibuuna kuwa towbad keenayaan nahay waa alla usoo laabanaya taa'ibuuna kuwa ilaahay u toobadkeenaya caabiduuna kuwa ilaahay caabudaya saajiduuna ilaahay u sujuudayay lirabbina xaamiduun rabbiyaan ammaanaya o mahadinaya sadaqa allahu wacdahu wanasara cabdahu wahazama alaxzaaba waxdahu maxaa mushaahidka wahazama alaxzaabadaas baabu marjici الnabiyi salى اllahu alayhi waslama min alaxzaab baabu bayaani marjici nabiy sal l slam nebiga soo noqoshadiisa caddaynteedii buu u baab yahay min alaxsaabi isbahaysatadii uu ka soo laabtay xaggooda wa makhrajihi iyo bixitaankiisa ilaa bani quraydata oo u baxay uu ku baxay wa muxaasaratihi hareerayntiisa iyaahum iyaga uu hareereeyey bani qurayda uu hareereeyey axzaab waxay ka koobnaayeen quraysh iyo khatafaan iyo fasaara iyo dad iska yacnii isku qasqas ah oo axaabiish oo uu soo kaxeeyey abu sufyaan iyo oo dhinac ah iyo bani qurayda oo nebiga ballan ay iskula jireen oo madiine wax ka degeneyd oo ayagana heshiiskii uga baxay oo quraysh taageeray marka intaasaa marka axsaabku axsaabtu ay ahaayeen ilaahay marka waa jebiyey waxay ku jabeen nimankaas nin nebiga u yimid oo soo islaamay oo iyaga aynan aqoonin inuu muslimay aynan ogeyn ee nebiga intuu u yimid soo islaamay maanta waxaa doonta ifar wanyeelayaa buu ku yidhi markaasuu nebiga sal l slam wuxuu yidhi khidadiibuu marka u sheegay wax ku kala waxaynayey markaasuu nebiga diray orod wuxuu yidhi tag oo nimankan marka kala kala sir marka ninkii wuxuu sameeyey quraysh buu gaar ugu tegey markaasu wuxuu yidhi nimankan yuhuudda ah nebi moxamed ay ag degan yihiin moxamed bay anima iga shakisantihin buu yidhi maya nimankan yuhuudda moxamed ay la degan yihiin oo ag degan yihiin dagaal ma rabaan idinka bay rabaan un inaad baaba'daan marka waxay idin warsa doonaan dagaalka bilo yacni bilowgiisa waxay idinku weydiisanayaan dad maxaa dad na siiya raan aan u haysanno lacalla haddii meesha ay baa dhibaato ay dhacdo annaga si aan kaligeen naloo laynin bay dhihi doonaan ee nimankaas marka yacni wuxuu yidhi iska jira qoladaa marka qurayshuu ku dhahaya hadday yahuudi idin warsato rahan iyo waxaas ha yeelina waa idin sirayaan yahuudiga u tegay iyaguna waxa uu tilmaamay qurayshi marka raanta idinma siin doonaan ragga idinma siin doonaan ee waxay rabaan iyagu haddii dagaalku uu hirgeli waayo waxa ku baaba-a waa idinka iyaga markay iska aadayaan dhul bay leeyihiin idinkuun baa ku rafaadayo nebi moxamed ag degan markuu sidaa markuu kala sira dagaalkiyaa bilaabaya hala bilaabo waa la bilaabaa markii la yidhi ba yahuud waxay yidhaahdeen naga aad idinma aaminsanin nimanna siiya aan haysanno haddii xaalku xumaado si annagoo aan isugu daaweyno nimankii waa nala dhinteen aan isu dhahno qoladanna marka waxay tihi wixii la sheegaayey waay idin sii mayno niman halkaasaa marka yahuuddii iyo nimankii wuxuu markay iska hor yimaadeen kuwanna ay ku dheeraatay muddadii meesha gaarka ay ka hayeen nebiga asxaabtiisa yaa qurayshi marka ay iska tagtay oo abu sufyaan iyo dabaysheena lagu salladay kala tageen iyagii marka reer bani qurayda maadaama heshiiskii ay jebiyeen iyaga hadda lagu soo leexdeen taasuu rabaa marka inuu ka sheekeeyo qaala xadaanii cabdullaahi bn abi shayba huwa abu bakr qala xadaana bnu numayr can hishaami can abiihi can caaishata radia allahu canha yani qisada marka waxyaabaha laga qaadana ama fawaa-idda ku jirta waxaa ka mid a yacni siyaasada oo lagu guulaysto iyo yacnii dagaal ahaan ama militari ahaan oo lagu guulaysto tee qiimo badanna siyaasada lagu guulaystaa qiimo badan cuqalada saasay dhahan dadka caqliga leh lianna kelmadda siyaasada ama tadbiirka hadduu ku hagaago waxaa laga yaabaa iyadoon dagaal dhicin inaad adkaato haddii tadbiirka iyo maamulka uu kaa hallaabana adoo malaayiin ciidan isku keenayaa laga yaabaa saacad inay ku kala furtaan tusbax go-ay ay noqdaan oo kale nacam taariikhda adduunka taallana waa aragnaa wax saasoo kale nacam ciidan la dhisaayo soddon sano konton sano afartan sano ciidan dhismo ku socday yaa wuxuu ku jabaa ama uu ku burburayaa is-aaminaad barre yar oo soo kala dhexgasho waa la sirayaa war baa lasoo dhexgelinaa jawaasiis baa lagu soo dhexbixinaa waxbaa lagu samaynayaa waxaa laga yaabaa marka is-aaminaad darro darteed ciidankii dhammaan inuu baabao marka tadbiirka iyo siyaasada iyo maamulku waa ka dhib badan yahay ciidan la kiciyo hub loo dhiibo dagaal la geliyo aada u sahlan yahay kaas laakiin ciidan aan markaas hoggaan haysanin ama siyaasad maamul ama tadbiir fiican aan haysanin waxu keenaaya mara waxaunbau qaribaa ma ahan ayb walidaalika shucaradii hore carabta arrintaas waa yaqaaneen waana ka gabiyi jireen haddii marka siyaasadda ay xumaato ciidan guulaysanaya malaha ayb kelmadaa laga yaabaa markay dad dhan in lagu jebiyo ummad xoog badan in lagu jebiyo keli kelmad ama isku dayar in lagu jebiyo muslimiinta marka maanta midna uma toosna marka maamulkii iyo siyaasaddii iyo wixiina uma toosna daacadnimadii waa ka dhammaatay wax iyaga laysku dirayaa laga dhigay marka nin nin aaminsan male markaasaa waxaa dhacaya waxaad arkaysaa ninkaani wuxuu leey ninkaan aan af aqaano muslimka ah oo aan wada dhalannay waxba ha iigu darin yaa wax lagugu dara haddii laydhaha ninkaas iigu dhiib uu leeyahay ajnabiga marka ummadda noocaas oo kale haddii hub kasta la siiyay maxay qaban kartaa ilaa kalsoonidoodii islaamnimo lagu soo celiya maahane waxay samaysan karaan malaha marka meesha nalaga galay marka waxaa weeyaan meelahaasi u noqon hub la-aan iyo dagaal xumo iyo keliya taasuu marka uu tilmaamayaa waxa uu yidhi can caaishata radi allahu canha qaalat lamaa rajaca anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu markuu soo laabtay min alkhandaqi khandaq uu ka soo laabtay wawadaca silaaxa hubkiina uu dhigay waاktasala uu qubaystay nebiga ataahu jibriilu jibriil baa u yimid calayhi الsalaam faqaala waxau yihi qad wadacta silaaxa hubkii waa dhigtay layaab wallaahi baan ku dhaartay maa wadacnaahu annaga malaa'igtaa ma dhigin hubka اkhruj ilayhim u bax nimankaa xaggooda aad qaala fa ilaa ayna xaggeen u baxaa qaala haa hunaa meeshaan wa ashaara ilaa bani qurayda qoladii ballanta kaaga baxday reer bani qurayda ku bax xaggooda fakharaja الnabiyu sal l slam ilayhim nebiga xaggoodu ku baxay marka nimankaas qaala xadaanaa muusa huwa musa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa jariir bnu xaasimin can xumayd bni hilaalin can anasin radia allahu canhu qaal kaanii waxaad moodaysaa anduru inaan eegaayo ila lgubaari boor inaan eegayo boorkii saabican xaal uu yahay mid kor noqday fii zuqaaqi bani hanmin qolada reer bani hanmin xaafadooda jidadkooda iyo luuqluuqyadooda boor ayaa ka kor noqday mawkiba jibriila jibriil meesha marka yacnii uu dhigaayo faraskiisa uu dhigaayo ama ratigiisa uu dhigayo mawkiba jibriila jibriil faraskiisa meesha yacni uu kicinayo yani faras yani boorka isagaa marka kicinayo mawkiba jibriila xiina markii saara rasuulu llahi sal l slam nebiga uu socday ilaa bani qurayda uu socday mawkib marka waxaa weeyaan nawcun min asayr socodka nooc ka mida la yidhaha marka socodkii jibriil uu yacnii iyo gulufkii uu sameynayo baa boor dhulka ka kacayay iyo muslimiinta ay sameynayeen boorkaas baa wuxuu qariyey xaafaddaas reer bani khanim waxaa kaloo la yidhaha mawkibka alqowmu arukuubu cala alibil dadka geela saaranna mawkib waa la yidhaha wakada jamacat lfursaan jamaaco ama ciidan fardooley ana waa la yidhaahda jibriil marka ciidankii uu watay wa kicinayo xiina saara rasuulu llahi sal l slam ilaa bani qurayda qaala xadaanaa cabdullahi bni moxamed bni asma qaala xadaanaa juwayriyatu bnu asma can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala nabiyu sal slam yowma alaxzaab nebigu maalintii axzaab waxa uu yidhi laa yusaliyanna axadun ilcasra midkiin yaanu tukanin casrka alcasra marka riwaayada bukhaari saasay leedahay riwaayada muslim iyada waxay leedahay aلظuhra akaru riwaayaatna aلظuhra bay leedahay halkan riwaayo bukhaari uu sheegay iyo mid kaloo mutaabacaysay maahane inta kale riwaayaadka duhray u badan yihiin bacd alculamada marka way jamciyeen maadaama riwaayadan hadda la mutaabaceeyey bukhaari hadda uu werinayo mutaabaca ay hayso ay haysato way jamciyeen waxay yidhaahdeen gruubna nebiga wuxuu diray duhurkii oo wuxuu yidhi duhurka ku tukanina ilaa bani qurayda qolo kalena raaci labaadna casirka waqtigiisa agteedu diray markaasu wuxuu yidhi casirka ha tukanina qolo walbaa marka waay riwaayad walbaa marka waxay sheegaysaa qayb ka mida ciidanka wixii nebiga uu ku amray marka jamac iska suuragala waa inkastoo ibnu xajar uu yidhi xadiidka maqrajkiisu waa hal meel marka riwaayaadka ama duhurka in la rajaxo ama casirka un bay noqonayn ayb laa yusaliyanna axadun ilcasra midna yaanu casirka tukanin ilaa fii bani quraydata maahan xaafaddan qoladaa dhexdooda maahan faadraka bacdahum alcasru qaarkood casarkii baa haleelay fi ariiqi jidka ayuu ku haleelay kusoo waqtigii la galay faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laa nusallii ma tukanayno xataa naatiyaha ilaa aan ka imaano meesha aan ka tagno wa qaala bacduhum qaar kale waxay dhaheen bal nusallii waa iska tukanaynaa kadibna socodkaan sii wadanaynaa dadka isku yani fahamku isku mid lagama noqonayo qole marka warkaas nebiga daahirkiisaay qaateen waxay is yidhaahdeen nebigu soo salaadda isaga idinma farin haa haddana yaa idin yidhi casr ha tukanina ilaa qoladaas inaad ku tukataan maa isaga soomaa ma tukanaynan ahminaga casr waa soconayna qolo kalena waxay yidhahdeen nebiga deg deg unbuu ka waday maahane kama wadin casriyaa la tukanin maa ka wadin faqaala bacduhum laa nusalii xataa naatiyaha waqaala bacduhum bal nusalii lam yurid mina dalika waa tukanaynaaye lam yurid nebiga ma uunan doonin mina annaga xaggeenna daalika kaagaasoo inaanan casr tukanin nebigu ma rabin fadukira dalika lilnabiyi sal l slam nebigaa loo sheegay falam yucanif waaxidan minhum labadii qolo midna ma canaananin labadooda midkoodna ma uusan canaananin nebiga sal l slam marka meeshaa culamada qaar baa waxay u deliishadaan waxay yidhaahdaan laba qof hadday ijtihaad sameeyaan labadooda mid walbaa musiib waay labada qof ee ijtihaaday ee iskhilaaftay labadooda mid kastaa musiib waay laakiin sida xooga badan musiib maaha labada qof ee isku khilaafta ijtihaadka mid unbaa musiib aho xaqa asiibay kan kalena waa gefsan yahay laakiin hal ajaruu leeyahay midka xaqa asiibayna labuu leeyahay ibnu xajar laakiin wuxuu yidhi xadiidkan maba tusaayaba masaladaas xadiidkan maxaa yeeley wuxuu leeyay falam yucanif waaxidan minhum waxaa laga hadlaya waxay tahay lama canaananin yani midkoodna dembi laguma xukumay marka haddii la yidhaahdo waxaa sax ah yacni labada mujtahid ee mas'alo ama xaadiso ka ijtihaaday ee iskhilaafay midkoodna dembi ma laha xadiidku waa tusaa saas midkoodna de dembi ma laha iyo labaduba waa saxsan yihiin labay kala tahay haddana qofka asagoon saxsanayn yaa laga yaabaa inaan dembi loo qorin soomaa xadiidku wuxuu ka hadlaya dembi looga qoraayo eese waa musiib iyo musiib ma aha maba ka hadlaayaba xadiidka isaga labadan qolo marka yaa sawaabka u dhow marka ibnulqayim wuxuu leeyahy sawaabka waxaa u dhow qoladii tukatay lanna qoladii tukatay wuxuu yihi labadii amarba waa jamciyeen amarkii ilaahay oo ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutanna way sameeyeen amarkii nebigana kama teginoo waa sii wadeen waa sameeyeen weliba salaatulcasri marka la fiiriyo waxaa weeyaan salaad yani aada u qiimo badan labadii marka way sameeyeen qoladan kale laakiin amarkii nebigee dambey sameeyeen kii salaada laakiin ma aynan la imaanin ama iyagoo waqtigeedii dhaaftay bay la imaadeen laa shaka marka wuxuu yidhi labadooda qoladan tukatay baa u dhow xaqa nusuusta marka la fiiriyo laakiin falam yucanif nebiga ma ceebaynin dembi ma laha daa'ifada kale waxaa la mida labadii nine nina tayamumka ku tukadeen biyay heleen marka waktigii markay tukadeen kadib ayay biyo heleen mid salaaddii waa ku celiyey midna kuma celinin nebiga kii salaadda aan ku celinin muxuu ku yidhi asabta sunna sunnada adiga waa asiibtay kii kalena muxuu yidhi laka alajru maratayn laba jeer baad ajarkaaga leedahay ayb laka alajru ajrigii baa kuu sugnaada maratayn labadooda marka yaa fadli badan asabta sunna kii la yidhi sunnadaad haleesha ninkii la yidhaha fadli badan ayb kanna dadaalkiisa ajar loo siiyey marka dabcan oo labada jeer uu ku celiyey waxaa laga qaadanayaa marka iskhilaafka ay iskhilaafaan dadka wax dhiba ma lahan yacni ay isku khilaafaan fahamka nusuusta iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah khilaafka ay isku khilaafaan la fahsan qofkii marka masaa-isha noocan oo kale dadka laba xisbi ka kala dhigo oo waa isku lacan dadku hadday isku lacnadaan ama isku dilaan ama ay isku bidcaysiiyaan taasaan dariiqadii saxaabada aan ahayn walidaalika bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen mas'alo kasta oo gadaal ka timaado ee dadku furqo iyo kala tag u keento diinta ilaahay ka mid maaha mas'alo kastoy gadaal ka timaado oo dadka aynan isku yacni iskhilaaf iyo isnacayb aan u keeninna masalo diinta ilaahay ka mida weyn saasay dhahay abulmudafar isamcaani ayaa sidaas laga sheegay oo kitaabkan alxuja fii bayaani ilmaxaja dadkaa marka ka dhigaayo mas'alada wax laysku naco waxaa ilaahay iyadu marka wa laisnaca waayo waxa la diidaayo furqaduna ay ku imaanayso nabi welibaad waa kuwaa sii darannahay dadkeenna marka meeshaan qudrigan ku nool waaba sii darannahay waxaa arkay laba wadaado isku haysato mas'alo yacni weligeed la isku soo haystayba oo yacnii ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo kala aragti ay ka kala ahaayeen yaad arkaysaa ayagoo isku caynayo isku lacnadaayo isku bidcaysiinayo mararka qaarna xabad iskugu qaadanayo qofkan yaa u baneeyey qof muslima inuu dilo oo u dilo mas'alo khilaafkeedu taagan yahay inuu u dilo yaa u baneeyey marka waa waa baqyi iyo gardarrow diin ilaahay waxaas ka mid maaha qال xdثnي بن أbي الأswd qال xdثna mctmir xا تxوil وxdثnي khليfة هو بن الkhyaط qال xdثna mctmir qال smcت أbي عن أنس رضي الله عnه qاaل kاn الرaجل qofku wuxuu ahaa yجcl للنبي sl اه sلم nbiga inuu u yeelayay النklاti ansaarta qof ka mida wuxuu ahaa in nebiga uu geed timireedyo uu siinaayey iyo muhaajiriinta say u cunaan oo ay timirta uga cunaan xataa iftataxa quraydata ilaa nebiga uu quraydo furtay wannadiir iyo reer bani nadiir wa ina ahlii markaa beero badan baa laga helay nimankaas wa ina ahlii ehelkayga amaruunii waxay i amreen buu yidhi anas baa dhahay an aatiya nabiya sal l slam nebiga inaan u imaado fa as'alahu aan su'aalo alladii kaanuu acdowhu waxay siiyeen ow bacdahu ama wax ka mida awalba caariyay ahayd soo maha geedtimireedyo ayaa ansaarta muhaajiriinta iyo nebiga iyo geedtimireedyay siiyeen say uga cunaan marka geedtimireedka lihil looma siinin inay iska qaataan looma siinin waxaa loo siiyey inay ka cunaan miraha bis geedka laakiin ninkiisa iska leh waa caariye marka wakaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa qad acdaahu inuu siiyey umma ayman ummu ayman ummu ayman usaamay dhashay nebigana waa dadkii soo xanaaneeyey nebigay ka mid ahayd rasuulkay soo wax ka soo korisay fa jaa-at ummu ayman baa markaa nebigu geedow siiyey ummu ayman inay iska cunto geedahaas miraha ka cunto iyada marka waxay u qaadatay inay wax sadaqa camal ay tahay ooba la siiyey ayaga fa jaa-at ummu ayman baa timid fajacalat a fajacalat athawba maradii ayay waxay yeeshay fii cunuqi anas baa dhaha yacni maradii ayay qoorteyda kusoo jiiday taquulu iyadoo dhahayso kalaa may waladii laa ilaaha ilaa huu ilaahay baan ku dhaaranayaaye laa yucdiikahum idin siin maayo nebiga geedahaas dib idinkugu celin maayo rasuulka yacnii geedihii aada laydeeda dadka siiseen rasuulka dib idinku celin maayo laa yucdiikahum waqad acdaaniihaa isagoo aniga uu isiiyey idiin celin maayo rasuulka ow kamaa qaalad wnabiyu sal l slam yaquul nebiguna uu dhahayo laki kada umu aymane waxaasaad leedahay adiga yani waxyaabo kalau siinayaa nebiga wa taquulu iyaduna ay leedahay kalaa wallaahi maya wallaahi la siin maayo nimankan xataa acdaahaa ilaa uu siiyey xasibtu waxaan malaynaya annahu qaala inuu yidhi casharata amhaalihi geedihii ay haysatee toban laab ayuu siiyey nebiga nacam kuwan qaadee iska dhaaf buu yidhi nacam ka tag marka waxay kutusay umu ayman meesha nebiga ay ka joogtay yani markaa nebiga ina umu ayman inay kalaa wallaahi ay tiraa nebiga agtiisa waxaa keenaya de way soo xanaanayn jirtay nacam qofkii soo xanaanayn jiray waa nebiguna waa weynay jiray aad buu u ixtiraami jiray nacam xataa nebigu waa ziyaaro ugu aadi jiro waa booqan jiray waa soo booqan jiray waatii abubakar uu yidhi cumar uu ku yidhi cumarow lakeen umu ayman aan soo booqanno siduu nebigu usoo booqan jiray markaasay gurigu ugu tageen labadooda shaykheynka abubakar iyo cumar markaasi waxay tihi markaas iyadoo oynayso yay arkeen markaas waxay ku yidhaahdeen amaa taclamuuna ana maa cinda allaahi khayrun lirasuulillah umu aymanay miyaadan ogeyn nebiga ilaahay agtiisa wax u yaallo inay adduunyadan uga khayr badan tahay uga khayr badan yihiin markaasu wuxuu tihi saas inaanan ogeyn uma oynayay tiri aniga laakiin waxaan u oynayaa ana alwaxya qad inqataca min asamaa awal waxyigaa noo soo degi jiray nebigu markuu noolaay waa dhintay hadda waxyigii waa go-ay dhis waayo sanada waxyi dambe lagama sugaayay tiri taasaan ka oynayayay tiri aniga fahayajadhumaa albukaa labadii marka abubakar iyo cumar ooyinayba ku kicisay oo iyagiibay waxay ku abuurtay feker hor leh markaasay ta'afur intou galay bay iyagana ilmay umayman marka magaceeda baraka ayaa la dhihi jiray asalkeeda xabashiyaday ahayd usaamay dhashay aymanna waa dhashay wiilkaa marka usaama wuu ka weynaa uxud iyo meelahaasuu ku dhintay isagana aymanka iyadoo loogu kuniyeeyey nebigana waa qiimay jirayoo sida qof hooyadiisoo kale u qiimay jireen rasuulka sala allahu calayh waali wasalam marka iyada waxay u qaadatay waxaan in la siiyey wax la siiyeyna lama cesho kara istiri laakiin xaqiiqadu waxay ahayd caariyay ahayd caariyadana haddii adiga neef lagu maaliyo caanihiis unbaad leedahay markii la rabo waa laga qaadan karaa soo maha sidoo kale waa tanna maniaxaw qaala xadaanii marka qurayda qisadeeda ku jirta xadiidka qaala xadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa gundaar qaala xadaanaa gundarun qال xdثna شhuعبة عن سعد qال سمعت أbا أmامة qال سمعت أbا سعيد الkخdري رضي الله عنه يقول نزل أهل qرaydةa waxay degeen عalى xukمi سacد بن معاad bay ku degeen yaa rabtaan inuu idin xukumo sacd bay dhaheen faأrsل النبiyu sl اه sلم إilى sacدi نebiga sacd buu u cidiray fautiya calىa ximaarin dameer korkii ayaa lagu keenay ama faأtاa calىa ximaarin buu ku yimid dameer korkiisa falamaa waa dhaawacuu ahaa falamaa danaa min almasjidi markuu usoo dhowaaday qaala lilansaari ansaartiibu wuxuu ku yidhi quumuu ilaa sayidikum war sayidkiinna u istaaga u kaca ow akhyaarikum ninkii idinkuu khayrka badnaa u istaaga kitaabulistiidaanay noogu imaan doontaa qofka weyn ama fadliga leh ama culummada in loo istaagi kara iyo in kale baxdi dheer buu ibnu xajar sameeyey mas'ale culummada aragtidoodana ku kala duwanaatay laakiin meelo waxaaba sugnaaday in loo istaagi kara wiilka waalidkiisu inuu u istaago oo nebiga faatima waa u istaagi jirtay asna waa u istaagi jiray qofka safar ka soo galo nicmo qofkay kusoo cusboonaato adu meelo badan baa jirta kitaabulistidaana lagu tegaynaa in sha allahu tacaala quumuu ilaa sayidikum ow amase akhyarikum faqaala waxa uu yidhi haaulaa'i kuwan nasaluu calaa xukmika sacdow kuwan xukunkaagay ku degeen yacnii aday kugu go-a waxaa ku xukuntow nimankan faqaala sacad waxa uu yidhi naqtulu muqaatilatahum kuwooda dagaalami kara waa dilaynaa wa tasbii daraariyahum naagaha iyo ilmahana waa qafaalaysaa adoomaa laga dhigaya qaala waxauu yidhi nebiga qadayta bixukmi illaahi ilaahay xukunkiisii baa ku xukumtay adigana siaanu ilaahay soo xukumay marka wuu waafaqay sacad wuu waafaqay marka xukunka ilaahay buu waafaqay ayb qofkana hadduu qof saalixa yahay oo ilaahay xaggiisa u jihaysan oo yacnii cilmi iyo camal ku socdo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabo badan buu waafajiyaa wاtaqu اllaha wayucallimukum اllah qaala qadayta bixukmi اllaahi warubama qaala inuu yidhi baa la arkaa bixukmi اlmelik allah boqorkaa xukunkiisaa ku xukuntay ayb weliba intay ka soo daba ordeen iyo waxay lahaayeen sacadow qoladiisa ows iyo niman ka mida waxay lahaayeen war nimankan xulafadaaday ahaayeen aday ku magacaawdeen u naxariiso sacadow waa iska socdaa isagana markii dambe wuxuu yidhi amaa aana lisacdin allaa yakhaafa fi llaahi lowmata laa'im sacad miyaynan u imaanin wakti mid eedeeya eeddiisa uunan ilaahay uga cabsa yacnii in ilaahay dartiis inuunan uga baqin mid eedaynayo eeddiisa saasuu yidhi markaasu xukunkan saaray qaala xadaanaa zakariyaa bnu yaxyaa markaas dabcan xukunkan waxaa loo saaray khiyaanay ku kaceen nebiga cadowgiisa ayay la soo jirsadeen iyagoo heshiis lagula jiro ayb marka ninka cadowgaaga la jirsado waa cadow isagana horaba ha ahaadayb qofka haddii mar yacnii mumaala-a uu sameeyo cadow uu buuxiyo waxaa weeyaan haddii u awalba gaal ballan lagula jiro ahaana waa ballantii waa ka waa ka burtay haddii awal uu muslim ahaan jirayna waxaa weeyaan muslimnimadiisa wax badan baa kasoo noqonaya lanna maxaa yeelay mumaala'adaasi waxay keeni kartaa say culimmadu sheegeen yacnii kufri oo diintaba looga baxo iyo ixtimaali kartaa iyadaa marka laakiin kala nooc nooc ah kuwa marka waxaa jirta khatara iyo kuwa hadda marka kufrigoodu waa gaalnimo iyo gaalnimo ma aha iyo laysku hayo qaala marka sidaasu sacad uu sameeyey qال xdثna زكريا بن يحيى qال xdثna cبدالله بن نmayr qال xdثna هiشhاaم عن أbيه عن cائشhaةa رaضي الله عنها qاaلت أصيiba sacد ayaa la dhaawacay yومa الkhandq رmاahu رajuل min qurayشh min reer qurayشh ayaa wuxuu kusoo tuuray waran yuqaalu lahu layha xibaan بن الcariqة وhuوa xibaan بن qays min bني maciiص بن cاamir بن لؤy رmاahu في الأkxل wxuu ku ganay uu ku tuuray xidid halbowle ah oo gacantaas marka ku yaallo agxal la yidhahdo halbowle marka yacni xidid gacanta ku yaallo cududda meeshaas cududdaa ku yaallo fa daraba nabiyu sal ll slam nebigu wuxuu u sameeyey khaymatan teendho fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ugu sameeyey liyacuudahu si uu u soo booqdo min qariibin meel dhowso uuga soo booqdo falamaa rajaca rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu ka soo laabtay min alkhandaqi wadaca silaaxa hubkiibuu dhigay wakhtasala waa qubaystay faataahu jibriilu calayhi salaam jibriil baa u yimid wahuwa yanfudu ra'sahu min alqubaar isagoo madaxiisa boorka ka jafaayo faqaala qad wadacta silaaxa hubka waa dhigtay wallaahi baan ku dhaartay maa wadactuhu aniga ma dhigin ukhruj ilayhim u soo bax qaala nabiyu sal slam fa ayna fa ashaara ilaa bani quraydata ayuu u ishaaray faataahum rasuulu lahi sal slam nebigu waa u yimid fanazaluu calaa xukmihi xukunkiisa ayay ku degeen sacad nebiga xukunkiisay ku degeen faradda alxukma nebigana wuxuu u celiyey ilaa sacdin marka qofkii fadliga badnaayo joogo waa la dhihi karaa nin laga fadli badan yahay garta gooy adiga waa ka hadda rasuulkiio fadhiyo yaa nebigu arrinkii wuxuu u dhiibay sacadoo u dhiiban sacadow adiga bal dadkaan xugun yidi nebigana meeshuu fadhiyaa sal l slam waa bannaan tahay marka raadigii weynaay oo joogo ama ninkii yani cilmiga badnaa nin kaloo cilmile inuu yidhaahdo masaladan gal qof uu ku kalsoon yahay yani dabcan cilmigiisa isagana laakiin isaga aan gaaraynin waa banaan qaala fa inii axkumu fiihim waxaan ku xukumayaa an tuqtala almuqaatilatu in la laayo kuwa dagaalamo wa an tusba annisaau waduriyatu naagaha ilmahana in la qafaalo wa an tuqsama amwaaluhum maalkoodana la qaybiyo qaala hishaam faahbaranii abi can caaishata ana sacdan qaal sacd waxau yidhi allaahuma inaka taclamu ilaahu waa og tahay annahu laysa axadun axad axaba ilaya mid iga jecel inuunan ahayn an ujaahidahum inaan quraysh la jihaado fiika adiga dartaa aan kula jihaado min qowmin qolo kadabuu rasuulaka rasuulkaaga beeniyeen sal l slam wa akhrajuuhu bixiyeen qurayshuu ka wadaa min yacnii ilaahu waad i og tahay qof iga jecel inuunan jirin nimankaa nebigaaga bannaanka u saaray quraysh nin inuu la dagaalaana iga jecel inuunan jirin ilaahu waa og tahay allaahuma yaa allahu allow fa innii adunnu waxaan malaynayaa annaka adiga qad wadacta alxarba dagaalkii inaad riday beynanaa annaga iyo beynahum iyaga dhexdooda fa in kaana baqiya min xarbi qurayshin quraysh dagaalkooda haddii uu ka haray shay-un wax fa abqinii lahu ilaahu ii noolay xataa ujaahidahum ilaa an la jihaada fiika adiga dartaa ilaahu quraysh dagaalkeedu haddii wax ka dhiman yahay noolay wain kunta wadacta alxarba dagaalka haddaad dejisay oo dagaalkoodu intaas uu ku ekaadayna fafjurha ilaahu dhaawacaan dilaaci buy wajcal mowtatii fiiha geerideydana iyada ka dhig nabarkan qofka marka geeri shahaadaa waa tamani karaa mana soo gelaysa xadiidkii nabiga uu yihi midkiin geeriyounan tamaninin iyo tan isma lah geeri marka ilaahay jidkiisa waa tamanin karaa waa bannaantaha midda la diidaayo waxay tahay lidurin nazala bihi dhib adduunye qofka asiibay faqri iyo shaqaxumo ku dhacday darteed iyo jiro iyo ilaahu ii dil inuu yihaa ma aha ayb wajcal mowtatii fiiha fanfajarad waa burqatay waa dilaacday min labatihi dhuuntiisa agteeday ka dilaacday dhaawac waxaa laga yaabaa in intuu weynaaday meelaha soo gaaray halkaas inuu ka dilaacay falam yaruchum maba argagixinin dadkii wa fi lmasjidi khaymatun masjidka dhexdiisa waxaa ahayd teendho min bani kifaar reer bani kifaar qoladaa ma aynan argagixinin ila damu dhiig yasiilu ilayhim xaggooda usoo socdo umbaa umbay arkeen kusoo kaceen faqaaluu waxay yidhahdeen yaa ahla lkhaymati war teendhada dadkooda dadka teendhadan deganow maa hada aladii ya'tiina min qibalikum waa maxay waxaan xaggiina nooga imaanayo dhiiggan faidaa sacdun waaba sacad yaqduu jurxuhu dhiiggiisa ou ahaanayo ou shubmaayo daman dhiig ahaan yaqduu ou ahaanayo jurxuhu dhaawiciisii daman dhiigou noqdayba famaata minhaa wuu u dhintay radia allaahu canhu taasoo marka sacad alla ku oobsaday ku dhintay sida uu malaynayeyna noqotay quraysh dagaal dambe oo ay soo duuleen ma jirin maladiisiina marka waa u dhoweyday wuxuu ilaahay uu ka baryeyna waa helay qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala akhbaranaa shucbatu qaala akhbaranii cadiyun anahu samica albara'a radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sal l slam lixasaana xasaanbu wuxuu ku yidhi uhjuhum hujuum oo amase haajihim hijaaga asalkiisa waa caytanka gabayada marka laysku caayo laakiin macnaha hadda wuxuu yahay iyaga muslimiinta iyo diinka iyo waxaa ka sheegayaane adigana bal nimankaas weerar oo gabay ku weerar wa jibriilu jibriilna macaka adoo kula jiraaye jibriilaa ku taageeraya nimankaas gabay ku hujuum ka gabaygu inda diinka lagu difaaci karo oo uu meel weyn uu joogo nebigu xasaan buu saa ku yidhi wasaada ibraahimu bnu waxaa laga yaabaa nin gabyaa-ada wax uu dadka fahamsii karo waxaa laga yaabaa dad cilmi badan inaynan fahamsii karin ayb marka ina min albayaani la sixrana nebigu waa yidhi bayaanka iyo iftaamnimada sixir waayo yidhi qofka caqligiisa dhan qof ahlu bayaanoo fasaaxo qabo haddii uu hadlo waxaa laga yaabaa dad badan caqligoodaba inuu isbedelan xagga kale inay rogmadaan wزاd ibrahim بن طhman عn الشhaybaniyi عan cadiي bni haabiti can اlbarاء bni caazibi qaala qaala النabiyu sal ه slm ywma quraydaةa lxasana bni haabiti uhju lmushrikiina mushrikiinta hujuum oo gabay yani ku cay faina jibriila macaka jibriil macaada waa aduu kula jiraay bilah twfiq sal s